kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aannu ku soo qaadi doonno doorashada madaxtinimada maamul goboleedka jubbaland oo haatanba qabanqaabadeedu ay ka socoto magaalada kismaayo barnaamijka waxaa iigu marti ah xamse cabdi barre oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland gudoomiye marka hore kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waayahay bal marka hore waxaad faahfaahin naga siisaa halka ay hadda wax marayaan iyo inta idiin qabsoontay runtii annaga markaan de meesha nimid roadmap waxa la yidhahdaan dejinay waxaa ugu horreeyey tababarkii guddiga iyo xeerarkii dejintoodii hadnau xigay wacyigelinta bulshada iyo la tashiga dadweynaha oo aanu degmooyin badan u tagnay oo oo oo jubbaland ah annagoo u shaqeyna dadka processka iyo nooca u yahay waxaa nagu xigtay inaanu odayaasha ku marti qaadnay magaalada kismaayo intii joogtay waa sii joogtay laakiin intii kale ee gobolada kale ama deegaano ka baxda jubbalandba joogtay way imaadeen waxaanu u sameynay workshop oo la xiriira habkii ay kusoo xuli lahaayeen xildhibaanadii jubbaland taasna si successful ay noogu dhamaatay ilaahi mahadiis waxaanu haddana dhawaaqnay in aanu diiwaan gelino musharaxiintii u tartamaysay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland marka hadda waxaan maraynaa inay odayaashiina xulayaan baarlamaankii annaguna aanu diiwaan gelinayno musharaxiintii u tartami lahayd xilka waa tahay marka goormaad rajaynaysaan in xulidda iyo dhismaha baarlamankuba ay soo gebagaboobaan ka hor intaanan loo gudagelin doorashada madaxweynaha bisha luulio afarteedii waxaan soo saarnay jadwal ay ku caddahay arrimahaasi ay ku caddahay ay ku cad yihiin xilliga la bilaabayo xulitaanka baarlamaanka iyo iyo iyo iyo xilliga murashaxiinta la diiwaan gelinayo iyo xilliga maxaan ku dhahaa ay dhamaanayso xulitaanka baarlamaanku marka odayaasha waxaan siinay labaatan beri marka waxaan rajeyneynaa haddii la idhaahdo labaatan beri oo ka bilaabanaysa maalintii laba beri ka hor in ay ay odayaasha ay kusoo dhamaystiraan haddii la idhaahdo xulitaanka arrintan registrationkana dee oeysiiskeedu wakti hore ayuu ayuu baxay oo jadwalkaasi ku qornaa bisha afarteedii ayaanu gaarsiinay cid walba meel walba aanu sii daynay inay maxaan ku dhahaa ay bisha lix iyo tobankeeda waxay soconaysaa qabashada haddii la yidhaahdo laba qaybood baanu u kala bixinay muddada qabashadu ama ama qaadashada intay qaataan dadku foomamkii iyo xeerarkii iyo wixii laga rabay ayay muddo saddex beri gudahooda haddana dib ugu soo celinayaan intay soo buuxiyaan wixii requirements ah ee laga rabay laakiin laba beri oo dambe ayay haystaan oo ay ay kusoo gudbiyaan noogu keenaan dib noogu soo celiyaan waxala wixii looga dalbaday oo documentis ah kadibna waxaan siin doonaa haddii la yidhahdo shahaadaan siin doonaa oo oo oo oo oo musharaxnimo rasmi ah waayahay aad baad umahadsan tahay waxaan filayaa in qadka telefoonka uu ku jiro qof dhegaysta ah oo la soo xiriira barnaamijka fadlan haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad doonaysay inaad weydiiso guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland soo daa waa cumar ciidmooga cabaade oo kaala soo xidhiiray nairobi aad iyo aad baan u salaamahayaa sidoo kale guddoomiyaha doorashooyinka jubbaland master xamse waxaan weydiin lahaa su-aashaydu tahay sidaan wada arkayna shalay iyo maanta iyo isbuucanba musharaxiintii way qaadaceen ama ma aad bay ugu gacan sayreen ama aad bay u diidan yihiin musharaxiintii ugu tunka weynaa jubbaland waana arkaynaa haddii ay sidanu sii socoto oo khilaafkaas aydaan idinku guddiga xalinin oydaan maaragtay aydan negotiation ka furin oo madaxweynaha hadda xilka kasii degahay iyo musharaxiinta aydaan isu keeninoo waddo loo dhan yaho loo midaysan yahay aydaan isla qaadanin soo burburkii iyo meeshii jubbaland laga soo qaaday sagaal sano ama toban sano ka hor inay dib ugu noqonayso iyo dagaallo iyo iskahorimaad iyo laba doorasho inay dhacdo siday carabka ku dhufteen musharaxiinta qaar soo ma imaanayso arrintaasna idinka laftiina fashil iyo hogaamin la-aan idinkuma aha guddoomiye waa tahay su-aashaada wa wa waa fahnay aye guddoomiye walaalkay aadbaan aad baan u salaamaya wuu mahadsan yahay walaalow arrinta ku saabsan qaadacaada iyo in doorashada aan la jirin qofku isaga xor u ah haddii uu rabana wuu gelaya haddii uu rabana wuu iska dhaafaya ka horta waa waa xorriyad shaksiga shafka uu leeyahay markii horena isagaa xor u ahaa haddii uu hadda iska daynayana isagaa xor u ah laakiin hadday jirto annaga wax concern annaga aan amaan sharci ku xadgudubnay ama annaga xagga naga naga yimid oo loo qaadaxayo xaqiiqa waxaan diyaar u nahay wixii naga khaldan inaan saxno waxaan diyaar u nahay inaan la fadhiisano dhammaan hadeerkanaba halkanaana ka sheegayaaba inaan codsan doono insha allahu inaan la kulanno walaalaha gaar ahaan kuwa kismaayo jooga hadda waanan qancin doonaa haddii ilaah idhaahdo mana mana ma mana u malaynayo waxa weye inay inay inay inay inkastoo waktigeed hadda uu ka dhamaaday haddana waxa waaye wixii aan xeer na jebinaynin dastuurna aan jebinaynin waxaanu diyaar u nahay inaanu arrintaas aanu aan wax ka qabano in adfanka haddana waxaa la rabaa inaan kugu sheego inaanu shirnay oo go-aankanagu yahay inaan insha allahu muddo ku kordhino reservationka maadaama ay ay naga codsadeen arrintaas sharaxiin fara badan ay naga codsadeen marka waxaan rajeynayaa inaan arrintaa xallino arrinta ku saabsan musharaxiinta cusub iyo madaxweynaha sii fadhiyey iyo arrimahaas annagu dee kulligeed waan udhaxaynaa guddi udhexeeyaan nahay waxaanu maamulaynay annaga waa process siyaasiyiin ma nihin waxa waaye waxaanu waa arrin technicaalan ka shaqaynaa marka waxaan rajeynaynaa in ay dee isu tagaan inaan meesha dhib ka dhicin in ay dadku nabadda lagu dadaalo taas annaga oo naga wada go-an tahay waana waxaan u taaganahay laakiin waxaan ka shaqaynayna walaal siyaasad maaha annagu waxaan ka shaqaynayna waa arrin technicaal annaga cod ma bixino cod baan tirinaa sharci ma annaga ma dejino waan waan dastuur ma qorno laakiin annaga waan fulinaa marka limitkayaga wax ka badan annaga ma qaban karno ma jiraan musharaxiin idinla soo xiriirtay ilaa iyo hadda oo wax cabasho ah idiin muujiyey kolley ilaa hadda wax rasmi ah oo nala soo xiriiray si officiala ma jiro laakiin siyaabo kala duwan dad maaragtay noola soo xirxiriiray waa jiraan waxaanuna un u sheegnay dadkaas inaan diyaar u nahay noo imaadaan inaanu su-aal walba ka qancino wax la wixii annaga nagu saabsan iyo iyo processkan inaanu ka qancino inaan diyaar u nahaan u sheegnay arrintaas laakiin wax hadda officially annaga intay noola soo xiriireen waan idin rabnaana yidhi oo arrintaa inaan ka hadalno absadayn jiraan waa mahadsan tahay dhegeysto kalebaa qadka ku jira oo doonaya inuu su-aalku weydiiyo fadlan meesha aad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudagal su-aasha aad doonaysa inaad weydiiso guddoomiyaha guddiga doorashada jubbaland xamse cabdi bare magacaygu waa cabdiraxiin beer muuse oo jooga magaalada kismaayo su-aasha aan weydiinayo ayaa waxa ay tahay waxay u muuqataa saddexdii maalmood ee waktiga la siiyey inay ka faa'iideysan waayeen keliya hadda inta aan huba ay diiwaangelisay ilaa saddex musharax oo madaxweynaha hadda talada haya uu ku jiro mawqifka ay ka qaadan karaan nimankan musharaxiinta ah isbahiqaad qaabka macnaha isbahaysiga ee markaasi walay maalmahan bay kulamada qabanayay mawqifka ay ka qaadanayaan maadaama waktigii uu dhamaaday diiwaangelinta mawqifka ay ka qaadan lahaayeen in uu inoo cadday waa tahay su-aashaada way caddahay haye guddoomiye xamse walaalka waan salaamayaa walaalow arrinta ku saabsan kuwa fatirada ilaa hadda is ama iskortay ama isdiiwaangelisay waa lix marka lagu daro madaxweynaha hadda talada haya taa waa waan irsaxaya waa waa lix weeye waxa waxaa arrinta kale oo ah maxaa laga yeelayaa haddii taanka dhamaaday saan sheegay haddaba anumada in su-aashii kaga jawaabay maanta waan fadhiisanay codsiyo badan oo maaragtay dad hadda raba inay sharaxaan runtii naga soo gaadayna waa jiraan talooyin badan oo dad ayna siiyeenna waa jiraan in aanan haba yaraatee aanan eed aanan aanan eedaynin iyo intaba inaan jaanisina dadkeena oo maxaan ku dhahay ay anagoo aada u rabno runtii inay intii suurtagala inay soo sharaxaan oo ay caafimaad tahay in la tartamo waxaanu siinay muddo dheer sida aan sheegay bisha afarteedii aan jubbaland soo jeedinay aan aan soo sii sheegnay in xilligaa laisradisgaraynayo xilligaana ku eg tahay laakiin haddana meeting aan yeelano ama fadhi aan yeelano waxaanu go-aansanay inaan inaan muddo ku darno janiski waan waan waan haddana waan sii kordhinay waxaanu diyaar u nahay sidaan sheegay insha allah aan rajeynaynaa inaan la kulanno in aan waxa ay qabaan ama maxaan ku dhahaa su-aalaha hadday qabaan inaan uga jawaabno inaanu ku qancino inay ay doorashada ka qayb galaan si peaceful ah oo nabada inay ay doorashada u dhacdo annaga dankayaga waxaanu u ballan qaadaynaa inaan si cad oo transparent ah oo neutral ah oo waxa weeye doorasho ah oo xalaal iyo xorba ah insha allahu inaan uqaban doono doorashada ayaan aya aya ayaan ayaan ku qancin doonaa haddii la idhaahdo taasaana ugu yeeraynaa dhammaantood waa tahay waad mahadsan tahay dhegeysto kaleba ee qadka ku jira fadlan adigoo magacaaga iyo meeshaad joogto ku bilaabaya soo gudbi su-aasha aad doonayso inaad weydiiso guddoomiyaha guddiga ee doorashada madaxtinimada jubbaland asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu marka hore siya waan salaamayaa dhammaantiin barnaamijka ku jirta magacayga maxamed cabdi axmed oo jooga magaalada boosaaso guddiga doorashooyinka waxaan weydiin lahaa dowlad goboleeda federaalka soomaaliya ka tirsan dhammaantood markay doorasho gelaya waxaa jira isjiid iyagoo tuub ka qaba faragelin kaga imaaneysa xukuumadda dalka gaar ahaan aada uga camalaya dowladda federaalka jubbaland waxay aada iyo aada ula mid tahay puntland galmudug iyo doorashooyin kale ee ka dhacay koonfur galbeed marka maxay tahay sababta ay mar walba doorasho dowladgoboleed ka dhacaan jubbaland marka sababtoo haadano ay aada uga cawdaan dowladda federaalka maxay tahay sababta fargelinta la sheegaya muddo shisheeya sidoo kaletem dowladda federaalka meenay wadanka iyada xakumin meenaysa xaq ku lahayn jubbaland inay soo fargeliso ama ay wax otan ka hesho wa waa mahadsan tahay haye guddoomiye
walaalow dowladda dhexe horta de waa dowladda federaalka ahayd federaalka la sheegayona waxa weye waa dowladda dhexe iyo xubnaha federaalka waaba xubne ay ku taagtaagnayd bay kamid yihiin puntland iyo galmudug iyo jubbaland iyo south west iyo hirshabeelle kuwaas oo dhan waxaa waxaa waxaa nina waxay tahay wadankan wuxuu ku samaysan yahay oo wadan ku yahay oo madaxda madax ku tahay waa dastuur dastuurka iyo shuruucda dalka wixii ka baxsan unbaa la diidan yahay laakiin haddii wuxu ay ku socdaan sida constitutionku qabo waxay ila tahay jubbaland iyo tukalatona inaysan oranayni waana la farageliyay laakiin markii ay timaado in dastuurka laga boodo de faragelintu markaa way imanaysaa ma haddii aad noo taabato waa maxay qodobka aad isku haysaan haddii aad tihiin guddigii doorashada ee maamul goboleedka jubbaland iyo wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya tusaale ahaan maxaad isku haysataan oo hadda dowladdu ay doonaysaa adinkuna aad ka biyo diidan tihiin hadda waxba iskuma hayna annaga dowladda actually wasaaradda arrimaha gudaha sababtoo ah wax isku kaaga xiraya oo maxaan ku dhaha awoodo ah oon isku haysanaaba ma jiro laakiin annaga waxaan aaminsanahay waan ka sheeganaynaa guddi doorasho ahaan in ay soo saartay mar dowladda shan iyo labaatanki bishii may waxay soo saartay wax ay ku magacaawday hadraaca doorashooyinka dowlad goboleedyada arrintaas waxay gaadhay dowladaha qaarkood dowlad goboleedyada qaarkood inay xiriirka u jaraanba ay dhahaan xiriirkii waan ujeedna dowladda sida puntland oo kale galmudug oo kale xilligaas arrintaas meel ay ka ku qoran tahay oo dastuurka dhaxa ay kaga qoran tahay annagu waa ka weynay ciddii ka ku haysaa ay weynoo sheegaysa annaga waxaanu aan aanu haynaa sida uu dastuurka dhexe uu sheegayo wuxuu na farayaa inaan ku dhaqano dastuurka jubbaland ilaa intii hormalization laga sameynayo laska waafajinayo dastuurka jubbalandna meel uu ka siinayo wasaaradda federaalka inay doorasho dowlad goboleed ama dowladda jubbaland dowlad goboleedka jubbaland ay soo dhex gasho ma jirto marka waxaanu aragnaa awood aysan lahayn iyo meel aan dayd sharci ahayn in ay kusoo faragelisay arrimihii doorashada ee guddi guddigan uxisaaraa intaan weye wax kale ma jiraan annaga marka waxaanu mar walba aan leenahay waa in la ilaaliyo wixii wixii annagu ka guddi ahaan doorashada dowladda jubbaland dowlad goboleedka jubbaland aan leenahayna waxaan u baahan nahay in la ilaaliyo si aan u noqono guddi madax banaan oo faragelinta la daayo intaan way dhegeystaha xiga baan gelaya oo qadka telefoonka ku jira magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna su-aashaada u gudub magacaygu waa maxamed ibraahim oo jooga muqdisho su-aashaydu waxay tahay jubbaland waxaa ka jira cabashooyin badan oo muddo badan soo socday marka cabashooyinkaas waxaa lagu waxaa lagu heshiiyey in toban xubnood oo dheeriya lagu dari doono xildhibaanada marka loo qeybin doono qabaa'iladii cabashooyinka qabay arrintaas muxuu ka qabaa guddiga ma lagu dari doonaa mise sidii diba loo dhigay sidii hore u dhaaisay midda labaad su-aashaan weydiinaya waxay tahay odayaasha dhaqanka waxaa loo qabtay seminaar seminaarkii loo qabtay waxaa lagu horjinaya in saddex xubnood soo fulaan uu mid yahay kii hore marka haddii kii hore lagu qasbo oo inta lasoo xulo ay dib loo soo celiyo guddiga ay soo celiyaan taasoo oo aan odayaasha u madax banaaneyn marka muxuu guddoomiyuhu ka dhigi karaa haddii in saddex xubnood oo cusub lasoo xulo oo aan ku jiri kii hore walaalkay aad baan usalaamaya waa mahadsan yahay walaalow arrinta kadhaa ku saabsan tobanka xubnood oo oo eriga waxa waaye dastuurka jubbaland kuma qorna waxay ahayd arrin agreement ama heshiis iyo wax ku saabsan arrin siyaasadeed waxaa arrinta siyaasadeed bay la jirtaa annaga kolley hadda waxaanu ka shaqeynaynaa waa waa toddobaatan iyo shan xildhibaan oo dastuurka qoraayo waxaa jira dastuurka uu leeyahay xildhibaanada jubbaland waa toddobaatan tiradooda waa toddobaatan iyo shan xildhibaan marka taas ayaan anagu ka shaqeynaynaa arrimaha kale ee waxa beeriga lagu daraayo waxay u taalaa madaxda timaada ayay u ooli doontaa iyo sidii ay iyagana ku daraan hadii eeyaado lagu daro waanaka doonaad lakin annaga hadda waxaanu dastuurka ku qoraya ayaan shaqadana ay xooga saareysaa arrinta ku saabsan odayaasha dhaqanka odayaasha dhaqanka ayaa u madax banaan inay soo xushaan xildhibaanadooda saddexda xubnood waxaa annagu ma keenin xeerka ayay ku qoran tahay nala waafaatay ee doorasho guddiga doorashooyinka lagu aafaatay muddo dheerna waa laga hadlaayay xeerkaas walaal lagu aafaatay xeerkaas wuxuu ka yimid waxaa soo berbeskareeyey golaha wasiirada waxaa waxaa waxa waxaa mariyey maxaan ku dhahay baarlamaanka waxaa bikiin soo saaray madaxweynaha marka xeerkaas ayaa ayay ku qoran tahay processka sida habka wax loo xulaayo marka cid ku qasbaysa odayga ma jirto hebel laakiin dee beel dhan oo kumanaan qofa saddex qof oo odagu uu ku kalsoon yahay oo kii la arkaba uu uu uu uu ka dhigi karo xildhibaan uu u mateli karo waxaan umalaynaya inuusan beeshis kasoo weynaynin weliba uga eed yaro maaragtay intuu hal jifo intuu wax siiyo lagu eedeyn lahaa inuu asagu saddex kasoo gudbiyo oo saddexdaba uu raalli ka yahay oy beesha saddexdaba raalli ka tahay halka maxaan ku dhaha isagana eed la-aan uu eed ka saliin isagoo uu midi soo baxo waxaan umalaynayaa inay odaga xiliidka tahay arrintaasi aysan waxdiba aysan ku ahayn odayaashana waan ka wada hadalay runtii aada iyo aad bayna ugu qanacsan yihiin qaarkood weliba waxay leeyihiin wax kasta toban qof inaan soo gudbinaa noo raaraan lahayd yaan eedaha uga baxno dadka qaar baa ku doodaya ama aaminsan maadaama xubnaha laydiin soo gudbiyo aad adinku ka dooranaysaan qofkii xildhibaanka noqon lahaa inaad adinkuba leedihiin go-aankii kama dambaysta ahaa oo aad idinku go-aaminaysaan cidda xildhibaan noqonaysa iyo cidda kale
walaalayo intaa muddo dheerna waa laga hadlaayay marka koowaad waa xeer arrintani marka qofkii raba inuu wax ka bedelo de waxay u baahan tahay in baarlamaankii la fariisiyo inuu xeer dib u galo in amendment lagu soo sameeyo maanata waa taqaanaan habka shuruucda lagu lagu keena iyo habka lagu bedelaba haddaan nahay dad guddi independent haddii taa shaki ka jiro hadda qofku waa laga yaabaa inuu arrimahan wax iska weydiiyo laakiin ha musharaxiinta qaarkood baaba shaki ka qaba dhexdhexaadnimadiina soo maa madax banaan baan nahay waxaan waxaana leenahay intaa haddaan ku daro waxaan leenahay waxyaaba aan ku kala xulano oo aan samaynay oo oo ad adag oo oo waxa weye aan dejinay baa jirta oo oo waxa weye marksna oo darajaad loogu kala siinayo dadka oo marka qof waliba darajo u qoray ugu dambeynta laiskugu darayo qofkii ugu darajo dadka ayaan la siinaya caddahay adduunkaan la wadaagayna international communitygaan la wadaagayna islamic af soomaalidaan la wadaagayna wax oo aan karsanayna maaha waaya qadka telefoonka baan ku laabanayaa dhegeysto kale baa ku jira meesha aad joogto iyo magacaaga ku bilow kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso guddoomiyaha guddiga doorashada madaxtinimada jubbaland waa macsan tahay waa diiwaan maxamed shawaac jacfar iyo guddoomiyahan waa salaamaya waxaan weydiinayaa guddoomiyaha guddoonka doorashada jubbaland waxa ay soo saareen shuruudo laga rabo murashaxa ee u tartamaya xilka madaxtooyada ee jubbaland wasi shuruudaha waxaa kamid ah qofka murashaxa ah waa in uu marka waxaa la yiri keedsadaa ama haystaaba toban xildhibaan meeshan weli lama soo xilin xildhibaanadii doonan lahaa oo waan ognahay murashaxiinta marka axmed madooben waxaa la socnaa inuu maanta isdiiwaangeliyay intugu keenay tobanka xildhibaan ee maanta shahaadada aqoonsiga ah ee murashaxnimada uu ku qaatay madaxweynaha haatan xilka haya waxaan kala weydiinayaa waxaa jirtay in guddigan lala xiriirinayo o laleeyahay waxay gacan saaran leeyihiin oo meesha keesaday madaxweyne axmed madoobe ilaa kalsooni intee la eg ayay bulshada ku qabi karaan guddigiina iyo in ay dhacdo doorasho xor iyo waa ta waa mahadsan tahay waa aad buu mahadsan yahay aad buu mahadsan yahay waa iska tan waa xiriir bayla leeyihiin gacasaan bay leeyihiin waa iska eedayn marka eedina waxay u baahan tahay in la sugo qofka oo oo maaragtay mudacigaa laga rabaa inuu inuu inuu inuu inuu sugo marka daliilka isagaan ka rabaa walaalkay meesha gacasaalka aan la leenahay noocuu yahay haday tahay waa waa uu soo uu soo magacaabay dastuurkaa siinaya guddi kasta oo doorashana waa saas oo kale loosoo magacaaba intaas intaa uma dhaafaayo arrinta ku saabsan doorasha madaxweynaha u qaatay shahaado walaal shahaado ma qaadanin u qaatay sida heshaad daraadba u qaateen qaarkood ee ugu horreeyey maantana gadaashiis kuwo kale u qaateen wuxuu qaatay requirement wixii laga rabay inuu soo buuxiyo ayuu ayuu qaatay iyo foomamkii marka kuwan buu qaatay heshaadada markii uu soo dhamaystira waxaas ayuu qaadan doonaa haddii ilaa idhaahdo taasna waa inta oo maxaan ku dhahaa ma uusan qaadanin dhegeyste kale baa qadka ku jira fadlan magacaaga iyo meeshaad joogta ku bilow una gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso guddoomiyaha dhegeyste hadday haddii aad imaqlayso magacaaga iyo halka aad joogto iyo su-aasha aad qabto magacaygu waxa weeyaan fikeriya aadan khayre jooga degmada gurcel ee gobolka galgaduud su-aasha aan qabaa waxay tahay intay la egtahay kalsoonida iyo dastoorka iyo cadaalada lagu qabi karo guddiga doorashada ee jubbaland walalka wamaadsan yahay midda koowaad horta kalsoonida annaga hadda bulshada soomaaliyeed baa nahay waxyaabihii inaga tagay dagaalka shaqeeya waxaa ugu badan waxa weeye kalsooni darrada oo mushkilad baa inaga haysata ilaa hayadaheen ay la dishinaa yihiin kalsooni darro ilaa maalin dhowdna waa sheegayay ilaa macalinkii qur-aanka si fiican u akriya la yidhaahdo oo oo dadka imaamkii tujiya aan dhahna yuu yahay kalsooni darradu meelo badan bay inaga gashay horta waxaan qabaa in kalsoonida lasoo ceshado annagu waxa weye taariikhna waan leenahay oo uma soo jirtay oo soo shaqeyn jirtay waan nahay xumaanna laguma aqoonin ilahay idankiisna waxaan rajeynayaa inaan haddana aanan xumaan samaynin aanan dulmid gelin marka taas waxaan rabaa inay walaaladay ay kukalsoonaadaan iyo dadka soomaaliyeed oo dhan midda labaad oo ah takrifalka annaga xuduudayada ilaa hadda waxa weye ma ogolaanayno takrifal ma ogolaanayno waxa weye wax wax aan sharci ahayn oo aan aan liiga lahayn nama maraayo haddana nama marin ilaa iyo haddana nama marin wixii annaga naga baxsanna si walaalka gacanta sheegay de waxa weye cideeda lagala xiriirin laakiin annaga inta awoodiyada iyo intaan gacanta ku hayno haddii ilaah yidhaahdo takrifal ma imaana waa tahay su-aal baa jirtay dadku ay aada iskaga weydiinayeen shuruudihii aada soo saarteen la xiriiray ama laga doonayo qofka musharaxa u noqonaya ama u tartamaya kursiga madaxtinimada jubbaland qodobka ah in aanu qabin xaas ajnebi ah in badan baad ku soo celcelisay inaad idinku ku dhaqmaysaan dastuurka jubbaland waxaana la leeyahay qodobkaasi kuma jiro dastuurka jubbaland halkee baad ka keenteen walaalow qodobo aan ku jirin baa jira dastuurka jubbaland oo oo oo oo meesha ku jira ayaa jira qodobadaasi kaa keliya maaha waxaa kamid ah inay lacag bixiyaan laakiin si guud waxaan rabaa inaan kuu sheego xeer baa jira oo aan ku aas-aasannahay xeerkaasi wuxuu na siinayaa qodobkiisa q baa ku qoran meeshan wuxuu na siinayaa soo saaridda xeerar xadqaayo iyo qoraalo hageeya habsamin socodka doorashooyinka taa horta waa mid oo waxa weye xeerar inaan soo saarno waa waa waa awoodahan ayay kamid tahay midda kale arrintan ku saabsan qofku inuusan ajnabi qabin waa arrin taabanaysaa si guud madaxda soomaaliya oo dhan qarannimada iyo integrity iyo madax banaanida ayay taabanaysaa adduunka oo dhan ilaa iyo kow iyo toban dastuur iyo xeerar wadamo aan naga fadiynan afriya saasaa ku qoran puntland oo naga horreysay oo diin ugu dambeysay ah saasaa ku qoran dastuurkeena qarankaa laga helayaa keeni horaan laga helayaa layskuma haysto gudoomiye layskuma haysto layskuma haysto qodobkaasi inuu muhiim yahay laakiin waxa laysku haysta waxay tahay kuma qorna dastuurka shuruudaha musharaxa laga doonayana waxay ku cad yihiin dastuurka jubbaland waxa waaye shuruudaha oo dhan inta dastuurka ku qoran ma aha kuwo kale ayaanu ku darnay waxaanan ku sheegay baan ku akriyayba xeerkaana siinaya awooddaas oo oo oo leh waxay awood uleeyihiin soo saaridda xeerar ayuu ka bilaa marka waa xeer waxaanu soo saarnay iyo habqaacyo marka xeerka aanu ku shaqeyna ayaana siinaya dalka annagu markaan dhaaranayna waxaanu ku dhaaranay inaan ilaalino oo aanu ku dul shaqeyno dastuurka iyo xeerka dalka u yaala marka ama xeer baanu kasoo qaadanayna ama dastuur baanu kasoo qaada marka xeer dejinta inaan xeer samayno waxa waaye waa wa waa awoodahanaga waa kamid tahay waxaana anaga noola muuqatay inay danta dalka iyo dadkaba inay tahay ayaan u aragnaa mas-uuliyad annagana saaran tahay taas dhegeystaha ugu dambeeya baan fursad siinayaa fadlan halka aad joogto iyo magacaaga adigoo ku bilaabaya soo gudbi su-aasha aad doonayso inaad weydiiso guddoomiyaha magacay waa shacaib cabdullaahi oo jooga turkiga kana soo jeeda jubbaland gaaraan gobolka geedo qasna degmada beled xaawo su-aashana weydiinaya mudanaha waxaa weeye sidaan ognahay waxaa magaalada kismaayo ka digay maalmo ka hor guddi odayaal kadibna shalay waxaa ka digay odayaal kale laba qodob laba dhinac oo odayaala magaalada kismaayo xarunta maamul goboleedka jubbaland ka degay haddaba kalsooni intee leeg ayaa lagu qabi karaa labadaas oday isbarbar socdo maxayse noqon kartaa doorashada jubbaland kabacdi maxamed mudane axmed waan ognahay toban sano ayuu gobolkaas ka telinayay maxay muxuu kusoo kordhin karaa haddii dib loo doorto waan ognahay toban sano oo ka talinayo deegaankaasi in shan kilomitr uusan dhaafin arrinta ku saabsan maxaad soo kordhin doontaa waxay ku keenaan lahayd isaga in la weydiiyo aniga hadda siyaasad siyaasiin siyaasad ka hadli maayo laakin waxaan ku sheegayaa odayaasha yimid ma jiro laba odayaal isgarab ordaayo meeshaan ma jiro odayaasha siday odayaasha shalayba sheegayeen annaguna aanu listiga ku haysano odayaasheena reer jubbaland waxaa maqnaa maxaan ku dhahaa laba oday ayaa maqnaa sida iyagu sheegeen shalay bay yimaadeen labada labada odayaasba annagu waan la hadalnay maxaan ku dhahaa ugaas maxamed ugaas xaashi iyo ugaas maxamed ugaas xuseen ugaas maxamed qorane waxa weye labaduba xamar bay joogeen labaduba waan la hadalnay inay imaanayaanna way noo ballan qaadeen wayna yimaadeen marka wax odayaal oo isgarab yaacayana ma jiraan labaduba way joogaan processkooda iyo hawshoodii baynan maxaan ku dhahaa bilaabanayaan xildhibaanadayna soo xiranayaan wax fara badanoo ka jira arrintaa annaga aan ognahay ma jiraan su-aasha ugu dambaysa ee aan doonaya inaan aniga ku weydiiyo waxay tahay ma jiraan madax ka socota ee dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo kismaayo iman doona si ay qeyb uga noqdaan ama kaalinta iyaga kaga aadan ay uga geystaan doorashada mise sidii dhacdayba doorashadii puntland ee ugu dambeysay marka la gaaro xilliga codaynta amaba uu soo dhowaado waxaad ka mamnuuci doontaan inay kasoo degaan kismaayo madaxda ka socota dowladda federaalk soomaaliya wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka meel ugama banaana doorashooyinka dowlad goboleedyada wax haba yaraatee waxa waaye meel qodob dastuuriya iyo xeer toona oo oo sheegaya arrintaa anigu maanan arkin ugu yaraan in ay kor joogtayso oo ay la socoto so ugama banaana iyadoo ka wasaarada iyadoo ka wasaarada oo oo oo hawl ka qabanaysa doorashooyinka jubbaland waxaan filayaa meel ugama banaano dastuuriyan taas horta waa intaa laakiin annagu hadda ma oranayno ma imaanayaan iyo way imaanayaan iyo waxaasoo dhan maxaan ku dhahaa annaga ma ma oranayno laakiin waxaan u hubaa in aysan kan jubbaland iyo ka qaranka toona meel kulahayn inay inay inay inay ama ay inay korjoogteeyaan xataa ugama banaan ama ay imaadaan marka waxaad u dhaqmaysaan oo aad doorashadiina u qabsanaysaan sidii waddan ka madax bannaan oo kale ee dowladda federaalk oo soomaaliya maya sidii uu qabo dastuurka dhexe sida uu qabo dastuurka jubbaland iyo xeerarka jubbaland aad iyo aad baad umahadsan tahay dhegaystayaal idinkuna waad mahadsan tihiin waxaa intaa ku eg barnaamijkayagii wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan aannu kaga hadlaynay doorashada madaxtinimada jubbaland waxaa marti ku ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada madaxtinimada jubbaland xamse cabdi barre oo isagoo kismaayo ku sugan khadka telefoonka kaga qaybgelaya barnaamijka dhegaystayaashii soo wacay ee su'aalaha weydiiyey iyagana waan u mahad celinayaa intaaynu barnaamijkan la mida dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo